ku soo noqnoqonayay hadal uu ninka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya jeediyey isagoo sheeganaya inuu yahay rusimaha madaxweynahooda jawaariyo waxa uu yidhi anigu hargeysa baasaboor ku tegi maayo waxaanu leenahay si kooban sharci darrada ku iman maysa intaan dhaafimayno sida sharciga ah ee qofka dalka soo booqdaa uu ku yimaado ee ajinabiga ahy unbaad ku iman karaysaa waa adigoo baasaboorkii dalkaaga sita